star f m magacay waa elyaas cabdi waxaan ahay madaxa shirkadaha waaweyn ama waxaa loo yaqaana head of corporate banking bankiga gal african bank maanta waxaan furnay xarun cusub moolka ugu weyn east africa ama loo yaqaana b b s baan ka furnay xaruntan waxay ka xisaaban tahay xarumaha bankiga waana xarunta ugu weyn hadduu fiirisid yacni nidaamka loo hagaaji technologiga la isticmaalay wax kasta waa casriyeynay waxaan kusoo darnay adeegyaal fara badan markii branjo oo bankiga yacni qayb ballaaran ka qaadan hayso kobciis runtii hadduu fiiraysid bankiga horta wuxuu ka qaataa maalgelinta oo yacni dadka ra-islii qayb weyn oo kula jira haddeertaana branjigan oon gurigan usoo rarnay b b s waxay ka xisaaban tahay in ay yacni maalgelinta ay sii ballaarisa hadduu fiirisid dhinaca haweenka adeega fara badan oo hataa damaanalaayaan bixinaa hadduu fiirisid guryaha adeega fara badan aan ka subinaa hadduu fiirisid gaarigadka ganacsatada idaara oo yacni bankiga ku xiran iyo kuwo kale oo ku yacni danaynaya inay kusoo darsamaan adeega fara badan baa bankiga ka jira iyo fursado fara badan oo yacni inay la shaqayn karaan runtii macaamiishu waxay uga dhigan tahay fursad cusub ilaan bankiga wuxuu soo kordhiyey farac cusub faracan hadduu fiirisid moolkan ay ku yeesha ganacsiga idaalo islii waxaa dhici kartaa yacni boqolkii labaatan inuu moolkan ku yeela marka waxaan usoo kordhinay yacni adeeg cusub oona yacni sida ay ay doonaan ay heli karaan runtii walaal sidaan hore u sheegay bankiga adeega fara badan oo maalgelin loo bixiyaa qofka hadduu ka shaqaysanaya ganacsiga yaryar ganacsiga waaweyn gebdhaha dhalinyarada adeega fara badan aan qabnaa marka waxaan leenahay dadka ha soo dhawaadeena bankiga kusoo xirmeena waxaana yacni u ballanqaadahaynaa in ay ka faa'iidi doonaan la xiriirka bankiga hadday haweenay tahay hadday oday tahay hadday gabar tahay hadday wiil tahay yacni wax kasta oo qofka doonaya oo maalgelin ah ama adeeg banki ah waan isku yacni meesha waan isku keena runtii mid ugu muhiimsan waxaan rabnaa adeeg inaan usoo dhaweyna macaamiishayna oo yacni ayakana usoo guureen moolkan midda labaadna yacni banki ahaan waxaan doonaynaa baraanjigan inay noqoto baraanjiyaalka yacni faracyaalkayn ugu weyn waddanka hadduu firis islii yacni dhaqaalaha islii waa dhaqaalo weyna badan waana ballaaran yahay marka waxaan rabnaa inaan taas ka qayb qaadano oo baraanjigan noqoto baraanjiyaalka ugu weyn bankiga adeegan digital banking dhahayna ama yacni qofka inuu asagu adeegto waxay ka macno tahay yacni mashiimo technology cusub oo yacni oo casriyaysan aan kusoo saarnay qofka wuu suubin karaa lacagta wuu dhigin karaa labaatan iyo afar saac security bay leedahay sabti iyo axad wakhtigu bankiga shaqaynayn iyo wakhtigu shaqaynaaba inuu yacni layn gashid oo dad sugtid waa ka kaaftoomi qofka mashiintana yacni dad oo adeega a jirta oo qofka tusaya sidii loo isticmaalo marka qof kasta oo kusoo dhawaynaynaa waana adeeg ay jeclaan doonaan hadday isticmaalaan waxaan leenahay kusoo dhowaada xaruntayna cusub oo islii moolka b b s runtii b b s qayb weyn ay ka qaadatay horumarka islii yacni islii waxaa lagu aqaani jiray guryo gaaban iyo guryo cariiri ah maadaama uu fiiris yacni moolkan sidii loo dhisay nidaamka shirkadaha joogo marka waxaan leenahay ha kusoo xirmeena bankiga hana ugu baahay beeleena adeegada aan aan soo saaran